bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsudayaal barayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraamna muunka door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhugunsudayaal faahfaahin xoogle iyo faahfaahin dheeraadda weliba la kuhelaya ee qarax ku dhihi magaalada kismaayo xalay musharaxiin musharaxii la tartama lahay cabdi xaashi oo shahaadadiis la guddoonsiiya kulanya oneska kooyan ee hillada dadkii la kadhammaayay deegaanka golweyne ee gobolka shabeellaha hoose oo dalbad in cadaaladdan heleen shakhsiyaadkii la kadidili deegaankaas dowladaha soomaaliya iyo suudaan oo kuwada hadalay xiisaddan dhexay dowladda soomaaliya oo la safartay suudaan kureed xiisadda etoobiya iyo dagaalamo ku tirsan al-shabaab oo hanis dhiibiyey ciidamada dowladda soomaaliya ku sugan magaalada jowhar qaar kumada waalidiinta owlaadiyo kuma qeyritiraya oo dalbad in owlaadiyo helan iyo oo nool maamulka gobolka hiiraan iyo mas-uuliyiin kale oo seedan deegaanka kabxalle oo mudula ka dagaalamaaya akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona wasiirka haweenka wasiirka haweenka etoobiya oo xilkii isku casili baraysafayle dhugunsadayaal talaadou taariikhda miilaadiga weliba ee kabeeganta labaatiyo siyeedka bili labaatiyo siyeedka bili sagaalaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay weliba hayna qodobadii warkaana duhur hiraamnamoonka door koronay haddana ka dhawaada dhugunsadayaal warkii hiraamnamoo faahfaahsan bariise faylah dhegaystayaal faahfaahin dheeraadee weliba laku helahaya ee qarax ku dhihiya magaalada kismaayo qaraxunya weliba markaas usijaysi khasaareen iska jara dhimashiyo dhaawac weliba xalay ku dhiyay baarlaka baashalow oo kiyaala magaaladaas oo dhalinyarada iniska koyasa wararka weliba xaqiya jahana in qaraxan usahay miinada dhulkalaka aasow welibana laka aasay baar baar kiyaala magaaladaas oo nasku koya xiliyada hamiinka ee dhalinyarada magaalada dadka walyeelada ku deertay qaraxaas welibaa la jeeyay cisbitaalada magaalada oo badan ay dhalinyara magaalada kismaayo ee xarunta kumeergaarka ee maamulka jubbaland weliba horeen ku dhee qaraxyo ee shalgadiisan oo laka qaadi xarumaha dhalinyarada kabaashalan iyo xarumaha kala dhinaca kalena howlgalyo sameyn ciidamada nabadsugidda iyo baleyska gobolkaas waliba hakuuqoodana koo dhalinyaro oo lanku shakiysanya intifal dembiyeedkaas gacankuujaysideen magaalada kismaayo oo kumida meelaha anka badan meelahanka amni fayle ee soomaaliya ee deegaanada maamulkaas iyo weliba maalmooyin kada dambeeyay ku dhiyay faldembiyadi shalgadiisan guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee dalka iyo weliba guddoonsiyana shahaadada musharaxnimo musharax la tartamo doono guddoomiyihii hore aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi siciid cumar xuseen oo ee qof dhalinyaro eh iyo la tartamo doono cabdi xaashi oo kursigaas kala tartamo doono waana matalahan gobolada waqooyi markii uuna samayna la tishi badan odayaasha dhaqanka weliba go-aan isla deernaya kursiga koowaad ee gobolada waqooyi ee aqalka sare in la tartansiiya cabdi xaashi qof kale sidaasayna weli beeray ra-iisul wasaare xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi guuleed oo ku hadalay arrintaas bismi illahi raxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam sida aan wada ogsoonnahay ilaahay idamkiisa waxaynu ku guda jirnay doorashadii diyaargarowga doorashada aqalka sare ee xildhibaanada ama senatarada koob iyo tobanka ah ee ku matali doona gobolada waqooyi ee somalilan aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa aan shaacinay liiska murashaxiinta u tartamaya kuraasta koob iyo tobanka ah iyadoo aan ku salaynay habraacyadii kala duwanaa ee toddobiyo tobankii sebtembar laba kun iyo labaatan toddobiyo labaatankii may iyo sidoo kale labaiyo labaatankii agost oo jihaynayay ama tusayay tilmaamaha iyo habka loogu tartamayo kuraasta aqalka sare aniga iyo guddoomiyaha cabdi xaashi cabdulaahi waxaanu u xil saarnayn inaanu soo xulno kuraasta gobolada waqooyi ee somalilan murashaxiinta u tartamaysa ee noo soo gudbisay codsiyada sidaas daraaddeed waxaanu soo bandhignay murashaxiinta koob iyo tobanka kursi ee kala duwan waxaanu nasiib daro weynay hal qof oo kula tartama guddoomiyaha kursiga koowaad oo cid soo gudbisa aysan jirin anigu khaasatan aan u raadiyey inay jiraan musharaxiin danaynaysa ayna suurtogeli weyday in aanu helno koob iyo tobankii kursi iyo musharaxiintoodii waa soo bandhignay waa ka wada warqabtaan waan shaacinay ra-iisul wasaaruhuna doorkiisii shariifkaha waa ka qaato waa hubiyey sidaasaa ay ku gashay uguna gudubtay guddida heer federaal iyo guddida doorashooyinka somalilan shahaadooyinkii musharaxiinta iyo howlihii loo baahnayo dhammaaba ay ku dhammaystirmeen hase yeeshee markaanu la tashi samaynay dhagaysanay soo jeedintii odayaasha deegaanka ee kursiga koowaad tixgelinay muhiimadda ay leedahay in la helo tartan iyo qof u diyaar ah inuu la tartamo waxaanu soo xulnay saciid cumar xuseen oo kula tartami doona kursiga koowaad gudoomiye cabdixaashi cabdulaahi sidaas daraaddeed kursiga koowaad waxa uu leeyahay hadda laba musharax oo ku tartama kursigaas koowaad
guddiga hergelinta doorashooyinka dadban ee gobolada waqooyi iyo weliba oo sheegana in hadal jeedinta musharaxiinta aqalkaas geekasi rasmiye lanku bilaabi doono magaalada muqdisho ergadana markaas lanjeedi doono khudbadooyin shalgadiisan jeedinta khudbadaha musharaxiinta lafadaaya shalay iniyo bilaawata sidii jadwalaysan ayti jadwalkii guddigaas iyo ha saareen laakiin jadwalka ee baaqishadiis faahfaahay mukubiina guddiga warar iyo helay idaacadda raadiyo baydhabo welibana sheegahana in reedandhikowka shalay iyo sababtii kureed markii lasuu qobaday in hadal jeedinta ee musharaxiinta in musharaxiinta qof kasta qofka la tartama sababtaasayna sheenta in abdixaashi qofka la tartansiiya kunayonskkoyan ehlada lakadidili kunayonskkoyan ehlada dadkii lakudidili deegaanka galweyn ee gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed weliba iyo ha korjeedsadana ciidamada uganda ee kusugan deegaanadaas welibana mar ku dalbadana amisom in jaabiyaha kubiyada falkaas ku dhihi deegaankaas haddii kalena tallaabay oo qaada doonaan sidii hadalka nikan hadduu yidhaahdo ficilay u baahan tahay markaan miidiya warka waa ka fogaaday nimanka odayaasha ayaa misoonana laayay golweyn albaabkoodaan joognaa hadda waxaan ku ballannay sagaal iyo tobankii bisha inay qaataan toddoba maalmood ay uga keenaan madaxdoodii hadal na qanciya maantay noo yimaadaan noo yimaadeen waa noo yeereen waa wada hadalnay waa ballanaan meel dhigannay kale ilaahay hadduu yidhaahdo hadda tiradeedii iyo xilliga inta ka sheegi maayo hadduu wakhtigaas uu dhammaado waxaan go'aansannay gobolka shabeellada hoose haddii lagu daro xataa wallaweyn iyo afgooye inaysan degganaa doonin nimanka la yidhaahdo amisom haddaan xuquuqdeena ka helin arrintaas waxa weeye dadkaas dhintay tobankii agoosto oo ilaa iyo hadda meydkoodu yaallo oo aan waxa weeye amisom iyo ciidamada uganda aysan maaragtay ka garaabin waxba cadaaladii ay weli aysan ay ka meermeerayaan arrintaasaan isugu nimid arrintaas waa arrin taagan cadaalad weli ma hayno intii aan anaku maaragtay sidii aan mudaharaadyada iyo maaragtay wadahadallada iyo meel walba ilaa iyo hadda sidii u taagan tahay waa ka meermeerayaan weli waxa weeye wax ka suurto galay oo dadkaas xaqoodii inay helaan oo maaragtay arrintaas weli way dhiman tahay meydkii weli sidii u yaallaa nimanka xumoo dhahaya waa la duugay barbaqaanka naga daba wadana insha allah gurigoodaan ugu geli doonnaa waana munaafiqiin waxa dhabarka nooga fadhiyay ka mid yihiin waxaan leennahay been iyo bakhtiba ay bannaanka keeneen dowladda iyo raggeedii waxaan leennahay nimankaas oo amisom ayagaa keenay waddanka waxaan rabnaa xaqayni inay ka qaadaan
dowladda soomaaliya oo suudaan la safatay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda soomaaliya oo taageero muujiyey suudaan iyo weliba saaslimadanaan ka baaqay jaamacadda carabta intii oofida ballanqaadkii taageernimo ee soomaaliya doorashadii wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya ee maxamed cabdirasaaq maxamuud yaa khadka taleefonka weliba kala xiriiray dhegshay suudaan doctoresa maryan al sadiiq al mahdi weliba kuwadalena xiriirka soo jireenkahay ee lamaada dalku dhexeeya taasi oo eh walbarashada caafimaadka iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada dowladda soomaaliya weliba muuqatee too garab wey garab faylasi ahayd dowladda suudaan oo xifaaltan siyaasadeed kula dhexeeya ethoobiya oo ku saabsan webiga warkaa kubay dowladda soomaaliya weliba markaas haayiqa markaas lala safan dowladda suudaan waliba markaas tan hakabeegmaase kureed markii xiriirkii soo jireenkahay ee soomaaliya iyo etoobiya afartii sana lahdhaaf yuusahay ku eedan faylahaaya dagaalamo ku tirsan al-shabaab weliba hanis dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya ku sugan magaalada jowhar bashiir xasan xalfow xalfow taliyaha saldhigga baliiska jowhar iyo warbaahinta lahadal uu soona faahfaahin kubiye shakhsigaas dhiibi walaalkeen oo gartay dhibaatada meesha ka jirto iyo dadkiisa inuu dib ula wadaadoobo waa soo dhoweyaynaa midda labaad oo rabaynaan ku darsadha waxa waaye nidaamka dawliga wax isku xirxiran waaye nimanka dhallinyarada ee xagga nooga yimaado waxay maraan nidaam yar oo dawliya waxaana hawshaa iska leh hay-adda naso annaga waxaanaha bulshada maashi laga soo dhacaya boliiska markay noola yimaado hawshaas soo dhoweyno kabacdii hawshii sidii wixii u dhinnaay waajibkooda ay u gutaan waxaan ku wareejinnaa niso waxaan rabnaa marka taliyaha deegaankan ee niso inuu ninkan odagaa la wareego wixii howlaha oo dhiman waajiba uu ka guto kabacdiina sidii dawladdu ugu tala gasho ou maro anagana saacaddaas uu naga wareego
wafdo isu hogaamiye wasiirka wasaaradda arim dib wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo reedin heliisoowka dowlad goboleedka hirshabeelle oo wehelyahaan guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo mas-uuliyiin kale weliba wadeerana deegaanka kabxanley ee gobolka hiiraan deegaanka kabxanley weliba dhowaan ka dagaalamay lama maleeshiya beeleed oo wada dego deegaankaas dagaal foolkofoolaya meela dhamari wasiirka waliba uus xaqiijay in wasaaradiis iyo qorshay haytaa in dadkaas nabad la dhadhika islamarkaana sharar goonigooniya wasaaraddan qubata guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo waliba dhinaca kiiji xaqiijay in iyo wadan sidii markaas dadkaas langheliisii lahaya deegaanka kabaxanley ee gobolka hiiraan waliba ha kanagnagday dagaalo colaadyada dhexeeya dadka deegaanka taasi oo sababtii in dagaal gacanka hadale iyo sababta arrinta qaar kumidda waalidiinta owlaadyo onka muqan eritereya iyo weliba dowladda soomaaliya ku dalbadanaa in cabashidii laku jawaabo owlaadyoona nolol igeeri meelanka sheega
in warkeena la siyaasadeeyo oo waalidiin warkeena siyaasadeen waa xaaraan in siyaasigu ka faa'iidaysta warkeena oo binaha waalid oo dhibaato arrimaheena ku gaartay codkeena uu ku qarsoomana ma doonayno waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha golaha xukuumadda baarlamaanka codka shacabka ku jooga meeshuu mishaarka qaata ka doonaynaa in carruurteenni hadday eritereya jiraan wixii nool wakhti aan u helna wixii dhintana aan nagala sabarsiiyo wixii dhaawacana la daaweeyo oo aan aragno taas waa muhiim ilaahay ha ka baqo mid adduunka waa laga tegayaa qabrigii yaraabaa sugaaya hooyooyin dhibaataysan baanu nahay ma horsanno ma hoyanno ma nasanno awlaadeenniyaa naga maqan madaxweyne adaa hadda ka hor tababar u soo xidhay waa lagu sheegay haddana waad ka hadli kartaa adduunyada waxaad ka rabtaa rajo waxaad rabtaa inaad xil kale noo sii qabatid inaan kugu taageerno oon kugu maamuusno oo annagoo hooyooyin bannaanada u soo baxno miyaad rabin waan ognahaa madaxweyne wax walba waa la soconnaa waxaan kaa codsanaynaa mar labaad iyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaa codsanaa inaad noo daqatid oo ilmaheenni u daqatid oo ilmaheenni u daqatid inaad keento ilmaheenni sida ugu dhaqsiyaha badan ilmaheenna waan idinka codsanaynaa adduunka dhan aan ka codsanaynaa dowladda qatar magacooday ku baxeen ilmaheenna alatarey waa inay ka soo hadashaa ilmaheenna meesha ay ku hayso qatar waa inay ka soo hadashaa dhibaatada intaa la egool gaarsiinaya waalidiinta waxaan ka rabnaa dowladda federaalka inay nooga turto madaxweynihii iyo ra-iisul wasaaruhu ilmaheennii meel waa ku ogyihiin wixii noole inay noo keenaan wixii dhintayna ummaddii dhashay in lagala xidhiidho
weli dhegaystayaal warkii iyo la dareerta inkiyaraan tumiyo shan qof iyo la xaqiijiyey intii oo ku tirsanyan dagaalamayaasha al-shabaab intii oo kadham intii oo amuudan kureed baabuur iyo wadadan ayoo dul mareen miino dhulkala ka aasi taasniya sababtii in iyo miinadaas la kata miinada meel waliba kala miinadaasay weliba ay ka tahay meelandhow xadka soomaaliya iyo kenya sida la xaqiijiyey isoo la hadalin heeshan afhayeenka ciidamada difaaca kenya weliba xaqiijiyey in dhacdadun idheedii abbaare saddex saa iyo bar hiraabnimo isniintii laha dhaafi weliba falkaasay ee ku dhey meelandhexayta ee xadka soomaaliya iyo kenya gaar ahaan laamu generaalka weliba saashaatow xaqiijiyey in iyo baarahayaan falkaasay iyo qofka ka dambeeya taliyaha ayaa weliba uuse tilmaamay in miinadaasay dhulkala ka aasiyo aaseen xubno kale oo ku tirsan al-shabaab haang miilo kale ka taniyo oon kuwar hayna suus hadalkan dheki ciidamadana weliba dagaal kala jarana al-shabaab oo xiligun weerar shalgadeysan ha ka qaadi miilo kumada kenya yeeri ciidamadan weliban suryana difaacowka dalkana iyo xaqiijinta ammaanka saraakiisha ammaanka iyo weliba shacabka ku dalbadana intay kula shaqeeyaan ciidamadii isagoo ka ammaanka deegaanadii meelo warkaasi dhugunsidayaal sinkakoyahayay hiraabnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka bannaanka wasiirka arrimaha haweenka ethoobiya oo haytii sarkaalo sare oo ku tirsan dowladda heer federaal walibayo waliba maryo weliba qirtay in kufsi ku dhiya gobolka tigrey xili dagaal andhexeeya ciidamada dowladda iyo mucaaradka isniinti laha dhaafi iyo xilkaas rasmi a xaqiijiyay intay isku casili bili febraayo iyo filsan weliba sheegday in shakilaan in shakianka jaran in kufsi ku dhiya dagaalkii tobankii bilood lahadhaafi ku dareeri gobolka tigrey ee waqooyiga dalkaas kaasi oo dhexeeyay ciidamada dowladda iyo han jabhadda t b l f weliba ka dhawaaqday in arrintaas guddi baaritaanka lan sameeya bili lahadhaafi filsan iyo wakaaladda wararka a f b weliba xaqiijiday in warbixinta guddiga landari xeer ilaalinta guud islamarkaana taala islamarkaana tallaabo ay ku qaadna hay-adaha fulinta waliban taasay ka daartay in la rumaysiiyo in saraakiisha sharciga fulintan hayna haano garsoor laka qanaca kor islamarkaana warbixin dhammaystiran yahan gudbeyna filsang maku jawaabna codsiyo badan oo warbaahintan kukooy oo ku saabsanaaye in faahfaahinku bida sababta yeeshaanta in xilkaas isku casila filsang waliba waa gabeer hakujeeda gobolada soomaalida is-casilaadna iyo waliba koyasa toddobaad ka hor kureed markii ee xisbigu is hogaamiyo abiy axmed ee p b si weynka gugulaysay doorashadii ku dheeday deegaanadaas warkii dhugun sidyaalisan kula darartan hiraabnimaadun raadiyo ubaydhabantan inkeegya intanu kulmaan warkunkan lamida ammaana allah